halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada qaar iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabtiga bisha ebrilna waa labaatan sannadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada barina haatan waa lixda iyo barkii aroornimo idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan
abaar xun baa waddan ka dhacay oo xoolihii hoos u hoobteen carruurtii biya loo laayahay caana loo laayahay nafaqa ay maanta ay lahayd xoolihii hoos bay u dhaceen looda way fafadhiisan rabtaa geelay kadaalika waa ari waa ka sii daran waa mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada balambala ee gobolka waqooyi bari oo ka cabanaya abaar ku dhufatay deegaanka waxaan sidoo kale idiin haynaa dhegaystayaala roobab ka curtay deegaano ka tirsan gobolka baay qodobadaasi iyo sidoo kale ciyaarihii ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
niman deblayah ayaa waxa ay weerareen cusbitaal ku yaala magaalada butembo ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo ka mid a meelaha xudunta u ah faafidda cudurka ebola iyagoo dilay doctor richard muzuku oo isagu ka soo jeeda dalkaasi cameroon sida laga soo xigtay ururka caafimaadka adduunka ee w h o wakiilka gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa war qoraal ah uu soo saaray wuxuu ku sheegay in mid ka mid a shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi iyo darawalkii gaariga la dhaawacay ku-xigeenka duqa magaalada butembo oo ku taalla bariga kongo ayaa waxa uu sheegay in nimanka weerarka geystay ay bartilmaamaysanayeen dad ajaaniba sababtuna ay tahay buu yidhi iyagoo si qaldan u aaminsan in cudurka ebola ay iyagu keeneen kongo wuxuuna intaasu ku daray in booliiska ay ku raajoogaan debilyadaasi weerarka geysatay horaantii toddobaadkan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo felix tshisekedi waxa uu ballan qaaday in shaqaalaha caafimaadka ee dagaalka kula jira cudurka ebola ay ilaalo xoog leh ay ka helayaan militariga iyo booliiska isagoo codsaday iskaashiga dadka deegaanka
ra-iisul wasaaraha maali iyo xukuumaddiisa oo dhan ayaa xilkii iska wada casilay war-saxaafadeeda ka soo baxay xafiiska madaxweyne ibraahim abubakar keyta ayaa yidhi madaxweynaha waa uu aqbalay iscasilaada ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha dowladda tallaabadan ayaa timid kadib markii ay sare u kacday rabshadaha ka jira gobolka ku yaala bartamaha waddanka oo ay ku jirto xasuuqii bishii hore loo geystay boqol iyo lixdanka xoolo dhaqato ee kasoo jeeda bulshada fulani kaasoo la tuhunsan yahay inay geysteen dad ugaarsato ah oo ka tirsan bulshada layidhaahdo dogon qaramada midoobey ayaa tabisay in sanadkii lasoo dhaafay ay dagaalada u dhexeeya bulshooyinka fulani iyo dogon ay sababeen geerida lix boqol oo haween ah caruur iyo rag subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan roobka xilliga guga ayaa ka da-ay magaalada baydhabo iyo deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoo muddooyinkii u dambeeyeyna biyayari baahsani ka jirtay magaalooyinka waa magaalada baydhabo curashada roobka ayaa laga rajo qabaa in ay wax ka bedasho biyola-aantii ka jirtay deegaanadaasi iyo sidoo kale kulayl halkaasi ka taagnaa wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray baydhabo roobka xilliga guga wuxuu ka curtay deegaano badan oo koonfur galbeed ka tirsan oo magaalada baydhabo ay ka mid tahay waxaana baydhabo afar iyo labaatankii saaci ugu dambeeyey laga dareemayey neecaw roobaad iyadoo roobka magaalada ka da-ayna saacadihii lasoo dhaafay ay ku diirsadeen shacabka magaalada oo kuleel iyo biyiyari daran ka ashtakoonayay muddooyinkii ugu dambeeyey inkastoo roobabka guga ee afar iyo labaatankii saaci ugu dambeeyey ka cortay magaalada baydhabo ay soo yara daaheen haddana tan iyo markii roobka magaalada uu ka da-ay waxaa isbeddel laga dareemay jawiga magaalada iyo muuqaalka magaalada baydhabo oo muddooyinkii lasoo dhaafay boor iyo hawaas ahayd ayaa mar qura roobka markii uu da-ay qoyaan qabow iyo neecow udgoon laga dareemay cabdulaahi aadan maxamed oo loo yaqaano xildhibaan yariisow oo ka mid ah dhallinyarada magaalada ayaa sheegay inay si weyn usoo dhaweynayaan raxmadda alla ee ka curutay magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya alxamdulilah ilaahay aan ka mahadin roob hodhan iida kulaalan jari oon badangan jari laakiin haata irke bilaawadi meel badan roobka gubadi oon kordhaan jari walaayara tuay gabowsidi shalay aanka damboyti hogoloohana deerti magaalada baydhow naftee maanka ilaahay ku tugan inima dharkeer qabka ilaahay ninsheen ya ilaahay ku tugan ummatu muslimiinta gaar ahaan reer koonfur galbeed in ilaahay tugano ilaahay ma dharkeer qaba in ilaahay ninsheeno ilaahay ku tugan maxaa isbedela marka oo aad isdhihi kartaa waa la dareemay tan iyo markii roobka ay da-een isbedel ciidan fayle la dareemi mandhar gaboobaa la helay ciid ciidaa lan gaboobsadii alxamdulilah kulaala ciidan jari baadid iyo magaaladaba ciidaa lan gaboobsadi ilaahay aan kama nagaan ilaahay hatana aanin kaxaay mandhar keer qabkeel alle ninsheen dadka koonfur galbeed iyo ummata soomaaliya dhan ma ilaahay ku tugaan mandhar keer qaban ninsheeno ilaahay ha gabooji kulaala la argay in ilaahay ha gaboojo ilaahay aan ku tugaan wuxuu kaloo sheegay cabdulaahi xildhibaan yariisow baydhabo oo keliya ma aha meelaha roobabka uu ka curtay sidoo kale deegaano kale oo gobolka bakool ka tirsan ayuu ka da-ay roobka guga haa may kumadaha meelo roobka dhowi meellaraw isdhoorto meellaraw habow rabdhuuryo yeedan dhahayta oo bakool eh lamadaas meeloodba roobaa lahayn ka sheegay may kale kumadaha meel eerbirda baaliye eh degmada eerbirda baaliye eh meel degmada tijeeglow baaliye an roobaa lahayn ku sheegay ad eeda meelo badanoo gobolka baay iyo gobolka bakool ee ku tirsan koonfur galbeed jida gobol ka koobantaa meelmeela roob dhowi meelmeelna weli rooma dhoony sidoo kale marka roobka uu curto faa'iidooyinka roobka uu wato waxaa barbar socda dhibaatooyin iyo cudurro ka dhasha roobabka sida uu v o a u xaqiijiyey dhaktar cabdiraxmaan maxamed xasan dhaktar cabdiraxmaan ote oo ah heeldheere dhanka caafimaadka kana howlgala cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo cudurada ka dhasha roobka waxaa ka mid ah cudurka la yidhahdo colera ama shuambiyodka cudurkan la yidhahdo colera waxaa keeno vibro colera bacteria la yidhaahdo waxaa dhacaya markuu roobka dao inay biyo meel fadhiistaan cudurkanna cudur badana ay u nugul yihiin waa ciyaalka yariiska marka ciyaalka yariiska waxaa laga yaabaa in biyihii intay tagaan ama ay caban ama ay faraha la galaan markaas kadib farahii afka gashtaan koleerahaas wuu ka dhashaa horta roobka sidoo kale waxaa ka dhasho influenza waxaa la yihahdo ama hergabka badanaa waxaa u nugul ciyaalka ku nool xerooyinka barakacayaasha ayaa u nugul maadaama ay kasoo jeedaan family iska buur ah waxaa laga yaabaa immunitygooda ama difaacooda inuu xoogaha uu aada u hooseeyo marka sidaa darteed waxaa laga yaabaa xiliyadan oo kale inuu virus uu soo weeraro cudurada roobka ka dhasho marka aada bay u badan yihiin sidoo kale waxaa kamid ah cudurka scabis la yidhaahdo scabis waa waxaaway cudurka ay soomaalidu tidhaahdo isnidaamiska ama ragi yar ayaa kasoo baxaya waxaa kaloo jiro athletic food wax la yidhaahdo oo waxawaaye faraha qeybaha dhexe ayaa laga yaabaa inuu fangas kaasoo weeraro maaragtay ee kaadildilacan marka cudurada ka dhasho roobka aada ayay u badan yihiin horraanta bisha abriil ayaa inta badan waxaa di'i jiray roobka xilliga guga laakiin sanadkan waxaa muuqanaysa in roobka uu soo daahay maadaama tobanka dambe ee abriil la gudagalay waxaana cabsi laga qabaa gugan inuu biiyareeyo taasi oo ay ka dhalan karto abaaro saameyn ku yeelata kumanaan dad oo haatan deegaanadooda ku sugan iyadoo xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabana ay ku sugan yihiin barakacyaal fara badan oo horey uga soo barakacay abaarihii horey uga dhafto deegaanadooda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo dhinaca kale laanta ka hortagga masiibooyinka ee dalkaasi kenya ayaa sheegtay in abaaro culus ay ka jiraan deegaanada gobolka waxaanay sheegtay in maamulada gaarisa wajeer iyo mandera ay biila-aan iyo cuntola'aani ka taagan tahay wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa socdaal waxa uu ku tegey deegaano hoostaga degmada balamballa iyo dadaab waxaana uu warbixintan ku eegayaa saameynta biyoyaraantaasi ee deegaanadaasi ba'a faraha badan iyo biyola-aanta badan ee ka jirto gobolkani waqooyiga bari dalka kenya abaaraha saldhigga u yihiin xoolo dhaqato fara badan ayaa cabsi fara badan ka qaba in xoolahoodu haatan ay ka baxaan biyola-aanta baasan ee ku dhufatay sidoo kalena waxaa jiro in xoolodhaqatada haatan ay ka hulaalayaan deegaano fara badan oo horaantii ay u soo degeen in nolol ay ka raadsadaan biyola'aantaasi iyo daaqiraan ka jirta iyadoo cabsida ugu faraha badanna haatan ay ka jirto isku dhacyo qabiila inay ka dhici karaan deegaanada khayraadka yarka kusoo haray abaar xun baa waddan ka dhacay oo xoolihii hoos u hoobteen carruurtii biya loo laayahay caana loo laayahay nafaqa ay maanta ay lahayd xoolihii hoos bay u dhaceen lood way fafariisan rabtaa geelay kadaalika waay ari waa ka sii daray waxaana ii suurta gashay inaan booqdo degmooyin hoos dhaca degmada balambala deegaanada oohiyo ilaa shaadiin xagarjareer laga gaarayana waa deegaanada inta badan oo maraha halista uu ka jiro qaybo badan oo tuulooyinkaasi kamidana waxay qarka haatan u saaran yihiin in albaabada laisugu dhufto balse mudanaha deegaankaasi laga soo doortay ayaa waxaa isku dayaa sanduuqa horumarinta ee xafiiskiisaasi in biyodhamis looga sameeyo dadka deegaankaasi ku dhaqan marka biyo la-aan baan horta dhibkaana fiir qoraxda siday u taal iyo dadka dhibka uu qabo qoraxdii oo kulul meejii oo biyo la-aan ah tafadal dadka waxaan ka codsanayaa in dawladda tu sare iyo tu saqabo ma kala qaadayay dadaalo weyna horta aan ku qabna ma laho alxamdulilah haddana waxaaba noo dhaamaa imbiig yaraayo dhaara aan soo gelin wuxuu noogu dhaamaa wuxuu noo keenay laba haamood labadii haamood dawladdan laba haamood kelima wax bay u tari waxaa noo tiiriyay laba labadii kale way jajabeen kadib halkani waa deegaanka oohiyo miyadhaami sanduuqa horumarinta c d f ta loo yaqaanee degmada balambala ayaana ka soconaya balse dadku waxay aaminsan yihiin in biyodhaamiskan ay tahay mid aan ku filneen dadka deegaanka
biyihii ma dhanno hal dirib baa lagu keenay kii duurka ka imaada iyo kii magaalada ka imaada hal dirib oo booyad may qaadi kartaa ma qaadi karto way ku yar annaga waa nooma maya halka wiiga ah oo booyadda hal maray noo maataa booyadda inayna soo saacdeen rabnaa annaga oo booyadda maaragtay laba koor oo kaleeta halka wiigaa naloo keena shanta beri oo laba koor naloo keenaa rabnaa oo haamaa naloo soo buuxiyaa rabnaa haamihii hore way naga jajabeen labadan hadda uu noo keenay shuuriya ma ogiin hal haan kaloo inoo keentay iyadana gabadh baa jirta laakiin oohiyo way badan tahay baahida ugu badan ee halkaasi ka jirto waa kayd la-aan dadka haddii xataa biyo booyado loogu soo dhaamiyo cabsida ugu faraha badan ee dadka tuulooyinkaasi degan ay qabaana waxa weeye in haamaha biyaha loogu soo dhaamiye biyaha loogu kaydiyay yihiin kuwa aada u yar darisyo horlana ay soo gelayaan tuulooyinka kuwaasoo ka soo hayaamay dhulka howdka xoolaha ku raacan jireen biyaan aad ugu baahannahay zaaid xoolaha annaga oon bay nooga dhammaanayaan hadda ariga annaga wuu jiifa oon buu la jiifa mashiinta biyo waa laga leeyay saddex buu qaday waxaan rabnaa dawladda inay aad noo soo sicdaysaan u baahannaa aniga aamina aadan badabaa la dhahaa oo hiyaan ku noolahay jadda dawladda ay nagu halaynayso iyo dawlad walba mashiin bay qabtiin ayna dhahayaan mashiintan abaarta ay la gurtay waxaan rabnaa booyadda biyaha inay saacid saacid nagula keeno biyaha waxaan rabnaa inaan la saacideeyo dawladda ugu yadaana waana hilmaantay kuuraha markay rabaan way noo imaanayaan waan dooranaa dhanka kale wasaaradda arrimaha biyaha garisa county ayaa ceelaalka waaweyn ka qoday deegaanka cali kunne taasoo ay ku sheegtay in iskaashi ay sameeyeen wasaaradda beeraha garisa county iyo weliba wasaaradda biyaha ay doonayeen in ceelashaasi ay ka faa'iidaystaan dadka xoolaha kasoo dhammaadeen deegaanka degmada dhadhaab ku nool in beera waaweyn oo halkaasi ay biyaha ugu fidiyaan kadibna beerahaasi ay abuur ku samaystaan noloshooduna halkaasi ay kasoo dhacsadaan boqolkiiba boqol waxaan u mahadcelinaynaa dowladda koontiga cali buna uu qorana uu madaxda ka yahay ceelkan wuu naga hallaabsanaa dhowr ceel oo kale oo la duray oo koontiga hore ay durtay oo dadnaana way jireen wixii oo dhanba haddii naloo hagaajinaya boqolkiiba sagaashan waan ku bahadsan yahay dowladda koontiga cali buna uu qorana uu madaxda ka yahay ilaahay mahadii dowladda annaga kointiga ee soo dooranna ee maanta xukunka haysa haddii ceelasha intay dib noo soo fariisay ay noo hagaajisay mahad baan u celinaynaa xuseen deeqo oo ka mid a siyaasiyiinta degmada dhadhaab oo ka mid ahaa dadkii soo dhiraandhiriyey mashruucan biyaha deegaankaasi la geliyay ayaa sheegay in dadka xoolaha kasoo dhammaadeen deegaanadaasi ku nool haatan ay noqon karaan xoolo dhaqata beeraley xoolaha usoo harayna ay noqon karaan kuwa ay halkan ku haysan karaan beeraha qaar hataa waxaa ka soo galay xoolo nool ayaa laga iibiyey beertaas inoo muuqata meesha ku taala arkaysiin geel iyo lo ayaa hadda ka hor laga tabcay biyola-aan darteed ayay beerihi la angageen maanta farxad weyn ayay noo tahay waad u jeediin ceelkan dhowr bilood naga hadlaysnaa annaga aan daba soconay dowladda countiga ayaa noo samaysay gobana cali bunow orana uu hogaaminaya aad iyo aad ayuu u mahadsanayay isku soo celceliyo gaarisa county waxay ka mid tahay labaatan dowlad goboleed oo dowladda dalkani kenya ay shaacisay in abaara halis oo biyola-aanio u horeyso ay ku dhufatay balse gaarisa wajeer mandheera marsabid isiyeelo ayaa waxay noqonayaan qeybaha hore kuwa soo gelaya guud ahaan goboladaasina roobabkii laga filayay kamaysan horin kuwii haatan la filayana xilligooda ayay dib ooga dhaceen dadka gobolkan ku dhaqanna keliya haatan waxay maciinsadaan waa dowlad iyo hay-ado soo gargaara biyodhaamisna u sameeya mana noqon karaan kuwa intuba kaafiyo maxamed faarax shire v o a garisa
hay-adda doing business ee bangiga dunida u qaabilsan qiimeynta dhaqaalaha iyo wax soo saarka warshadaha oo howlo qiimeyn ah ka wada dalka jabuuti ayaa xalay ka qayb gashay kulan wasaaradda korontada jabuuti ay ku soo bandhigtay macaamiisheeda iyo waxqabadkeeda iyo sidoo kale fudaydinta korontogelinta dhismayaasha dalka wariyaha v o eda dalka jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan kasoo diray jabuuti kulankan waxaa soo qabanqaabisay wakaaladda jibuuti ee kobcinta maalgelinta iyadoo hay-adda doing business ee bangiga dunida ay ku qanacday adeegyada iyo wax soo saarka tamarta ee warshadda korontada ee jibuuti agaasimaha guud ee warshadda korontada dhalisa ee jibuuti jaamac cali geelle ayaa iga xog warramay kulankan dhismaha iyo kurangelinta si aan ugu bandhigno horumararka qaarkood ugu talagalnay in aan ka jawaabno doing business amba mataqaanaadee hay-adda bank mondiyaalka ee eegta hab u socodka dhaqaalaha wadannada meeshii sanadkii hore ka roon aanu gaadhi lahayn taasina wixii aan shaqo soo qabannay ee xaggayga nagu saabsanaa ayaan maanta soo bandhignay iyo waxa alla wixii waxqabad aan dadka u qabanno oo ugu dambaysay dee inuu nin kastaba imika telefoonkiisa ka arki karo faktiirkiisa iyo sida ugu dhib yar uu ugu heli karo korangelinta taasina waxaan ku faraxsanahayna inay dad badan yimaadeen aynan isku dayi doonnaa inaan wararka aanan la ogeyn ee fudaydinta koraangelinta inaan si kale oo wanaagsanna ugu sii dadka ugu sii baaqino deedeedu waxay ka qayb qaadataa shaqaabuur xoog leh oo dalka dhinacaagasime wax loo qabanaya dadkeena xagga shaqooyinka haddaad xoogaa nooga hadasha ka warran shaqaabuurka waa runoo dee sida runta dad badan baan isticmaalaa dadkaan isticmaalana inta badan waa darar jibuuti habka teknolojiga casrigana way yaqaaniin dee inta badanna waxaan u sameynaa anagu habba inaan tartansiino dadka shaqaaluhuna de waa runo in mataqaanaa dadka dhallinyarada iminka badan ee ilaahay ina siiyey in sidii loo isticmaali lahaana iyo maalgelintooda iyo hawsheedaba intaba intii taagtaeeda iyo tamarteedaba waan ka qayb galnaa insha allah dee wax kaloo intaa inka badanna waan samayn doonaa dhinaca kale agaasimaha guud ee warshadda korontada jibuuti jaamac cali geelle ayaa v o a uga warramay daraasad ay soo gebagabeeyeen oo la xidhiidha sidii xarun daataa oo lagu kaydiyo waxyaabaha kala duwan ee dhex mara xadhkaha keeballada ee caalamiga ee xagga isgaadhsiinta ee ku kulma xeebaha dalkan jibuuti waxaan doonaynaa inaan ka faa'iidaysanno sagaalka xadhig ee nahor mara jibuuti ee halkan soo mara sidii dad kalena looga faa'iidayn lahaa waxaa weeyaan isku gudbinta wax alla wixii hadday hadal tahay hadday tahay war hadday tahay mxuu ahaa taswiir imaj ad wax alla wixii xadhig telefoon ama fiber optic la yidhaaho wax alla wixii maroo dhan dadkaasi waxay u baahan yihiin meel ay waxa ku kaydiyaan dee waxaan rabnaa inaan isla helo habka ugu fiicna loo qaboojiyo habka ugu fiicna kore loo siin karo waanan hayna xadhigii marka waxa weeyaan wax uu ilaahay uuna siiyey weeyaanoo meesha aan naalo ee xinta xadhig marta adduunka keliya baan u nahay dee kolba wuxuu alla ku siiyo waa inaad ka faa'iidaysatid markaad cilmigayga heshid agaasime waxaad ka hadasheen goobtaad ka samaynaysaan oo wakhbaad soo qaadateen badda hoosteeda bal xoogaa noo faahfaahi farsamada
wallaahi horta eeg waxa horta meesha aan rabna inaan wax ka samayno waa ubuqo ubuqo ilaahay halkaa meel waxbuu dhigay waxa uu ilaahay dhigay baan dooranaya in laga faa'iidaysto waxa u horreeya u dhigay waxa weeyaan kun iyo afar boqol oo mitir dhulka u hooseeya halkaa waxaa laga helaa biyo qabow oo saddex ilaa afar digreya waxbaa lagu qaboojin karaa waxaa kaloo ubuq ilaahay halkaa dhigay meesha la yidhaho baabalmandab in badda xooliga ay ku galayso ay tahay ilaa afar iyo toban marka loo eego xisaabaha badda nube baa la yidhaha ma garan nibiguna waxa weeyaan kilomitir sideed boqol waxa weeyaan wax cajiiba halkaana waxaa laga awoodi karaa samaynta koraan marka waxaa oo dhan bu ilahay halkaas soo keenay waxaabaa la dooyaa rabnaa inaan la doonano oo aan hay-addaas iyo kaydka muxuu ahaa daataaga aan halkaa ka samayno si markaana jabuuti iyo xadhkaha mara loogu xidho oo adduunku ay u noqoto meel u ah mataqaanaa xundur wax laga qaato wax lagu kaydsado marka waxaa la yidhi marka uu ilaahay wax ku samaynayna dabeelaha ayaa halkuu rimiyaal la yidhi magaran marka ilaahay waxaan u malaynayaa wakhtiguu dabeelaha geela noo rimanayay ma jognaaddii sida ay soomaalidu tidhaahdo dee taasina waxa weeyaan waa ilaahay mahaddii xasan gureed baa odhan jiray allah u naxariistee ilaahay halkan bilaash inooguma abuurin buu odhan jiray marka la yidhaha meeshiinu way kulushahay meeshiinu way yartahay meeshiinu marka la yidhaaho iska daayoon buu odhan jiray ilaahay halkan saa uu nooguma abuurin waxbuu inoo keedsay keedkaygana dadka cilmigayga yaqaana yaa soo saari doon waxaan u malaynayaa hadda iminka dhallinyarta iminka inay soo saari doonaan rabadaan muuse v o a jibuuti
tartanka kubadda cagta soomaalida oo ka kala yimid gobollada maraykanka iyo kanada ee ka socda colombos ohio ayaa waxa uu gaaray heerkiisii dhammaadka ee quarter finalka waxaa isugu soo haray tartankaasi kooxo badan kuwaasi oo ka socda minnesota iyo ohio waxaa sidoo kaleeto ku jira kuwo ka socda kentucky iyo washington d c jamaal axmed cusmaan ayaa ku sugan ohio oo warbixintana nooga soo diray halkaasi
tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee colombos ohio sanad kasta la qabto gudaha gobolka ohio ee magaalada colombos ayaa sanadkan waxa uu yahay mid xiise gaara leh waxaa la gaaray xilligiisii kwarar faynalaha oo ilaa iyo siddeed kooxood ah ay isugu soo hareen heerka sideed dhammaada halka labiyo toban kooxoodna ay hareen kooxaha isku soo haray waxaa ka mid ah halgan oo minneabolis ka socota sidoo kale midnimo iyaduna minneabolis ka socota iyo kooxda north star oo ohio ka socota iyo ohio united star waxaa sidoo kale ka mid ah kooxaha washington d c iyo koox kale kentucky ka socota iyo laba kooxood oo kale oo ka kala socda gobolka ohio gaar ahaan kooxaha hilaac iyo t m t maxamed cabdulaahi bulxan waxa uu ka mid yahay qabanqaabiyaasha tartankani v o eda ayuuna uga warramay sida tartankan sanadkan uu yahay iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay sanadkii hore
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu marka hore waxaan u mahad celinayaa dhammaan v o a shaqaalaheeda oo dhan iyo idaacadda tartankan wuxuu kaga duwan yahay kii hore wogii hore wuxuu ahaa lix iyo toban kooxood hadda waa uu ka badan yahay waxaan ka dhignay labaatan kooxood maadaama codsayaal fara badan iyo dal badan oo xiiseynaya ay aada noogu soo uga waceen arrinkaas waxaana rajeyneynaa saanayse kasii fiican inuu ahaado haddana waxaa weye waxay mareysaa in ay isku soo harto markii hore labaatan baynu ku bilownay laakiin hadda waxaa soo hartay sideed kooxood sideedii kooxood beri bay u bilaabanaysaa gabagabada ciyaarahana waxay kusoo egyihiin maalinta axadda ah oo aan dheeli doono summer final iyo final insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa in ay wax walba sida ay yihiin ay noogu dhammaadaan waana waxaa aada u mahadsan dadka badan oo kasoo qeyb galay oo arostate ka wada yimid iyo dhammaan dadka halkan jooga oo nala qaban qaabiyey iyo idaacadda v o eda oo mar walba nagala qeyb qaadata arrimahan marka waxaan rajeyneynaa wax walba inay okay ku dhammaadaan insha allahu tacaala bulxan waxaa jirta in tartankan sanadkii hore ay ku guulaystay kooxda halgan oo minnesota ka socota midnimo ayayna ka qaadeen hadda kuwarafanalaha ayay dheelayaan labadan kooxood waa isku soo aadeen bal ka waran kulankani sidee buu uga duwan yahay kulmadii kale kulamadan badan kulankan wuxuu kuwii hore uga duwan yahay waxaa aad sideeda kooxoodba sideed kooxood oo aada u fiican baa isugu soo haray waxaan rajeynayaa sida micnaha horta inuu nabad noogu dhamaado marka koowaaddan waxaan haddana rajeynayaa insha allahu tacaala in ay dadka kuwii hore oo laga badiyay in ay wacdaro ka muujin doonaan triibkan so ma saadaalin karo exactly sida ay ku dhammaan doonto hawshan laakiin waxaan rajeynayaa koobkan sida ay u badan tahay dad koox kentaki naga soo qeyb gashay iyo washington d c oo aada u firfircoon iyo minnesota iyo ohio oo always lagu yaqaanay inay ayagu laftirkooda bahalkii noqdaan si sahla inaysan ku qaadan doonin marka loo eego kooxaha kale oo arostate ka yimid so marka waxaan leeyahay kentaki iyo washington d c laftirkooda yaan loo dayma la-aaneen saasaan oran lahaa marka la fiiriyo kooxaha sideeda ahi ee tartankan hadda isku soo haray kwarafanalihiisa ayaa waxaa ku badan kooxo ka kala socda gobolada minnesota iyo ohio waxaa sidoo kale ku xiga laba kooxood oo ka kala socda kentucky iyo washington d c waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan halgan oo minnesota ka socota waxay la ciyaari doontaa midnimo iyadoona minnesota ka socota sidoo kale north star oo ohio ka socota waxay la ciyaari doontaa koox kale oo ohio united la yidhaahdo halka washington d c ay la ciyaari doonto koox t m t ohio la yidhahdo oo gobolka ohio ka socota hilaac ohio waxay la ciyaari doonta kooxda kentucky afar kooxood ayaa kasoo bixi doona samafaynalaha markaasi halkaasi looga sii gudbi doona tartankan waxaa sanad kasta kasoo qaybgala daawadayaal aada fara badan iyo kuwo kale oo ciyaaraha xiiseeya haliyeeyo kubadda cagta isboortiga soomaaliya magac weyn ku leh kuwaasoo sanad kasta isugu yimaada gobolka ohio gaar ahaan magaalada colombos jamaal axmed cismaan v o a colombos ohio
aad iyaad umahadsan tahay jamaal weli dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a xadkaas idin soo gaarayana waa fanaanada hebe maxamed iyo heesta daalo nagula nasta codkaasi macaan ee hebe maxamed iyo heesta daalo ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii laydmo aniga iyo ibraahim xasan daandureey waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan Yeah.